يجور القصف يرتفع الدخان وأمتنا على ملأ تهان رأينا غزة الأبطال لما أغار على معاقلها الجبان مئات الأبرياء بغير ذنب تضرج من دمائهم المكان لماذا يقتلون بكى سؤالي فأبكى مقلتي وبكى الجنان لماذا يا بني الإسلام cabsida iyo murugta walwalka iyo walbahaarka gaajada iyo harraadka barakicinta iyo gurila'aanta qayladhaanta hooyooyinka iyo catawga carruurta waayitaanka walaalaha sabarka amalka iyo yididiilaha wanaagsan iyo ku kalsoonaanta allah subxaanahu wa tacaala dhammaan mashaacirtan isweedaarsan iyo dareemahan iska soo horjeeda dhanka kalena isku milan waxaa saxafiga u suuragal ah in uu qoro isaga oo gurigiisa jooga balse ka dheehanaya mucaanaadka wejiyada cidda uu taqriirkiisa ka diiwaangelinaya amaba ay ku saabsan tahay qisada balse cidda ugu badan ee dareemahani ka warbixin karta mucaanaadkeedana cabbiri karta waa qofka la noolaaday lana nool muddo sannad ku siman cabsigelinta barakicinta iyo gaajaysiinta kaasina waa khasaawiga reer falastiin ee muddada sannadka ah gudaha xayndaabka khaza lagu bannaysanayo dhiiggiisa islamarkaana wajahaya duulaanka cadowtooye ee maamulka yahuudda kadib howlgalka duufaanta al aqsa oo ay maalinimo sabti ah toddobada oktoobar sannadkii labada kun labaataniyo saddexda ku qaadeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta deegaanada dhacajiida khaza ee lagu beeray yahuudda hayaanka sahyuuniga ah ayaa dhankiisa qaaday weerar cadowtooye ah oo ka dhignaa isirsifeen ka dhan ah muslimiinta reer khaza isaga oo markaasi ku gabanayay halkudhig dhalanteed ah oo uu ku sheegay ka taqalusida kooxaha wax iska caabinta ee ku sugan jiida khaza
قالوا على إخوانكم وبه استعانوا فلا قانونهم يحمي الضحايا ولا يجري بفضلهم اللسان laakiin hal sano kadib xaqiiqada ayaa sidaasi ka duwan dhabta ayaana aad oga fog dhalanteedka uu maamulka yahuudda dhegsaday dhibanayaasha ugu badan ee waxyeellada ka soo gaartay khaza saddex boqol lixdan iyo toddoba maalin kadib dagaalka waa uun laba dhinac marka koowaad waa muslimiinta marasta ah ee reer filistiin oo si joogta ah ay u gumaadayaan diyaaradaha yahuudda iyo kuwa maraykanka iyo ciidamada maamulka yahuudda oo dhiiggooda lagu daadiyey khaza lafahoodana lagu shiiday meeydaanka dagaalka qofkii u dhabbagalaa sawirada iyo muuqaalada ka imaanaya xayndaabka khaza waxa uu ka dheehan karaa in waxa ka socda khaza uu yahay gumaad wadareed ka dhan ah bashariyadda halkaasi ku dhaqan ee sacboolayda ah dhanka kalena muddada toban iyo toddobada sano ah wajahaya go'doonka yahuudda gumaystayaasha ah haddaba warbixintan waxaan isku dultaagaynaa qaar ka mid ah dadka reer khaza ee la noolaaday gabadfallada yahuudda oo ka warbixinaya dhibaatooyinkooda halsana jirsaday iyo sidii ay ahaayeen maalmahooda iyadoo ay ku socoto duqaymaha aan kala joogsiga lahayn ee maamulka yahuudda uu ka wado xayndaabka anas ashariif waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta reer khaza ee halka sano ee dagaalka aanan meelno oga bixin khaza isaga oo tilmaamaya xaaladooda waxa uu boggiisa barta ekis ku soo qoray hadalkan qalbitaabadka leh ee ah muddo hal sano ah ayaa laga joogaa maalinkii aan u soo qalab qaadannay in aan tabinna gabodfallada yahuudda ee jiidda weli umaanan laabanin gadaal umaanan laaban qoysaskeenna iyo carruurteenna tan iyo markii ay yahuuddu bilowday duqaymaheeda waxaan weynay ehelkeenna innagana waxaa qalbiyadeenna gubay gantaallada ololka badan ee galaaftay nolosha dadkeenna iyo ubadkeenna hal maalin maysan istaagin duqaynta yahuudda in ay ka sii darto mooye khaza ayaana isla ololaysa koonfurteeda ilaa waqooyigeeda kani waa anas ashariif oo xaaladda dadka khaza ku soo koobay shahiid u galbaday gurigiisa rasmiga ah ee qabriga iyo mid murugaysan oo ay gantaallada yahuuddu la tegeen nolosha in badan oo ka mid ah dadkii ehelkiisa ahaa sidoo kale mid ka mid ah dadka reer khaza oo tilmaamaya dhibaatada uu ka soo maray gaajada xarka goosatay ee ay wajahayaan muslimiinta reer filistiin waxa uu yidhi sannad kaamil ah ayaan u adkaysanayay gaajada waxaa isoo maraayay bilooyin dhowr ah oo aanan afka gelin wax aanan ka ahayn raashiinka daasadaysan iyo rootiga qalalan waxaan seexanayay waddooyinka iyo derbiyada isbitaallada waxaan waayey gurigaygii iyo wax waliba oo aan anigu lahaa sidaasi oo ay tahayna haddana waxaan diyaar u ahay in aan hal sano oo cusub sidaasi ku qaabilo balse lagama yaabo in aan iskaga ruqaansado dalkayga
على طرقاتهم تجري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر kani waa macnaha sumuudka uu leeyahay iyo saamaynta ay sugnaanta ku reebto nufuusta ay ka go'an tahay difaaca diinteeda iyo muqadasaadkeeda oo wax waliba oo ay huraan waxba uma arkaan intaba ay ku taagan yihiin mabda'ooda ayna difaacanayaan diinkooda amaa doctor ciisuddiin oo ka mid ah dhakhaatiirta ugu caansan khaza waxa uu dagaalka yahuudda ee hal sana jirsaday ka qoray hadal xarfa ahaan aad u gaaban balse macno ahaan aad u ballaaran waxa uuna yidhi xasuusta maanta ee toddobada oktoobar waxa ay keensanaysaa murugo iyo in loo tiiraanyoodo xaaladda ay maraysa khaza iyo si guud qadiyadda filistiin ee ma ahan in la dabaaldogo amaba la farxo waxaana la yaab leh in dadka qaar ay u dabaaldegayaan toddobada oktoobar iyagoo aanan weligood wax garab istaag ah u muujin halyeeyadii hergeliyey maalinkaas baraha bulshada iyo mareegayaasha internetka ay isticmaalaan dadka reer khaza weliba iyaga oo si joogto ah loo waayi jiray haddana waxa ay barahani noqdeen kuwa ay maalin waliba safaxaadkood u qabsadaan tacsiyada iyo wararka la xiriira tirooyinka cusub ee ka shahiidaya dadka reer khaza muddo saddex boqol lixdan iyo toddoba maalin oo xidhiir ah facebook ayaa noqday mid ay dadka reer khaza u adeegsadaan in ay isku weedaarsadaan u tacsiyeynta shuhadada iyo u qalbiqaboojinta ehelada ay shuhadadu ka baxeen ayuu leeyahay qoraayaasir oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan xayndaabka khaza هذا العدو الجاثم على هذه الأرض منذ أكثر من سبعين عاما اعتاد فيها على القتل والترويع وارتكاب المجازر cadowga saldhigtay dhulkeena muddo ka badan toddobaatan sanno waxa uu caadaysay inuu laayo cabsi geliyo dhanka kalena uu ku gaboodfallo shacabka muslimiinta ee marrasta ah islamarkaana aanan gacantooda ku jirin haba yaraatee wax hub ah sidoo kale maamulka yahuudda ayaa ku caanbaxay inuu laayo maxaabiista muslimiinta iyo inuu ka hooyiyo dhallaanka dhammaan dagaaladii uu la galay shacabkeenna iyo ummaddeenna sidoo kale waxa uu caadaystay inuu duqaymihiisa la dhaco meel weliba iyo inuu ku tunto xuquuqda dadka iyo shakhsiyaadkaba iyadoona aanay jirin cid kala xisaabtamaysa ama wax ka weydiinaysa بعد أن انتفش وطغى وتجبر وعلى علوا كبيرا لم يكن يتصور أو يتوقع ولا زال لا يريد أن يصدق أن قوة عربية محاصرة محاربة في قطاع غزة تسدد له الضربة balse cadowga yahuudda kadib markii uu xadgudbay dhanka kalena uu ku talax tegay dulmigiisa muusan filayn inay dhegta dhiigga u dari doonto awood yaroo carbeed islamarkaana ku go'doonsan jiidda khaza iyo inay dhabankiisa la heli doonto dharbaaxatii ugu adkeyd tan iyo dhisitaankiisa taasi oo dhacday toddobadii oktoobar ilaa maantana socota ولا تزال مستمرة لذا فإنه عمد منذ اليوم الأول لهذه المعركة وبدلا sidaas من darteeda kayaanka sahyuuniga ah ayaa maalintii ugu horeysay ee dagaalkaba go'aansaday inuu duulaan cadowtooye ku qaado shacabka reer khaza ee marrasta ah isagoo adeegsanaya diyaaradaha maraykanka iyo gantaaladiisa halkii uu dagaal foolka foola ku wajihi lahaa dagaalyahanada beegsaday الأمريكي الصنع والغطاء وسلاح البحرية والمدفعية وغيرها ضد شعبنا
iyada oo ay hal sano ka soo wareegatay howlgalka duufaanta al aqsa in badan oo ka mid ah muslimiinta reer falastiin iyo kuwa caalamkaba waxa ay qabaan in uu ahaa marxalad muhiim u ah taariikhda halgan ee ka dhexaysa yahuudda gumaystayaasha ah iyo muslimiinta iyagoona duufaanul aqsa ku tilmaamay inuu yahay tillaabatii ugu weyneed ee ay muslimiinta u qaadaan dhanka xoraynta masjidka barakaysan ee al aqsa
تكبروا في ليلكم واستبشروا لا تيأسوا لا تركنوا فالفجر آن له البواب تكبروا في ليلكم واستبشروا لا تيأسوا لا تركنوا فالفجر آن له البواب يا أهل غزة تكبروا في ليلكم واستبشروا لا تيأسوا لا تركنوا فالفجر آن له البواب